magaalada hargeysa ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka maanta uu mudaharaadku ka dhacay haddaba ugu horeyn maayirka caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteko ayaan ugu horeyn weydiiyey waxa uu ku saabsanaa mudaharaadkani wuxuu ahaa shacbiga shacbiga caasimada ku nool oo ka fal celinayey hadaladii kasoo yeedhay maamulka muqdisho ayay ka fal celinayeen shacbiga caasimada iyagoo taageersanaana hadalkii madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi uu yidhi ee ahaa haddii aad ku dhawaaqdeen maamulka xamarow dagaal dagaalkii baanu qaadannay iyagoo ka xanaaqsan shacbigu taa kana jawaabaya ogolla inay dowladda somalilan heshiis la gasho meel kasta iyo dowlad kastoo daynugu jirto ayay shacbigu isugu soo baxeen taasayna ka hadlayeen qodobka labaadna wuxuu ahaa inay baaq caalamka u diraan ay leeyihiin lacagta i m f tee la wado in laga dhaafo deynta soomaaliya inay tahay deyntii lagu iibsaday hubka laguna xasuuqay shacbiga somalilan ayna tahay in laga wada hadlo intaan deyntaa laga dhaafin marka dadkan yaa soo abaabulay ma idinkaa soo abaabulo dowladdaa soo abaabushay mise iyagaa may shacbigu iyagaa iskood isku soo abaabulay waxay naga codsadeen inaanu siino goobtii muxuu ahaa beerta xorriyadda laisugu soo baxayey iyo ogolaanshihii inay isku soo baxaa salmigaa inay inaan u samayno anaguna taasaan anaguna ka aqbalay saasaan meeshana ugu diyaarinay dhanka kale dadkii soo bannaan baxay ee mudaharaadayay ayaan iyagana wax ka weydiiyey dareenkooda ku quusa qudhaanjo qayrkaana ugu warge annagu somalilan haddaan nahay madaxweyneaanu leenahay muuse bixi baana maamulaa soomaad garan been ha iskugu sheekaynin berberana kama talisid madaxweyneayaga ka taliya maanta waxa aan maanta dhiiggayga u kacay oon maanta mudaharaadkaa weyn u qabanaynaa waxa weeyaan dowladda farmaajo iyo soomaaliya oo howlo aan lahayn maanta faraha kula jira maanta tan somalilan baa la idhaa degada berbera annagaa xukunna annaga ayaa maanta u talina ciddaan doona annagaa heshiis la gelayna wax aan isaga ka maxay ikhtiyaarkii ishayn maanta ku socda somalilan way dhaqaaqday somalilan ha hungurayn somalilan maamul buu leeyey kala dambayn buu leeyey madax buu leeyey maamul buu leeyey waa la kala dambeeya waxa aan aad iyo aad uga xunnahay faragelinta qaawad ay nagu hayso soomaaliya waxaan ugu soo baxnay inaannu muujinno inaannu u madax bannaannahay arrimahayaga iyo danahayaga iyo wixii somalilan aan wax ku qabsananno inaannu annagu u madax bannaannahay baannu u soo baxnay waxaan taageeraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan safarka ugu baxay imaaraadka iyo heshiiska uu la galay libi wol iyo imaaraadka iyo etoobiya taasi oan u madax bannaannahay somalilan ay u madax bannaantahay xorriyaddeeda cidday doontana ay heshiis la geli karto sagal mustafax sanuur v o w hargeysa